العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بعض الأحكام الوضعية axkaamtii wadciga ahayd bal midhadh ka mida ama bacdigood ayuu mabxaskiisii kan yahay axkaamtii takliifiga ahayd waa ti aan soo aragnay laakiin sheekha matniga lihi raximahu llahu tacaala abulmacaali axkaamtaa toddoba ayuu kaba dhigay oo adigu shantii dee axkaamtii takliifiga ahayd iyo laba axkaamtan wadciga ayuu israaciyey marka labadiiba imika halkan inoogu imanaya sheekhuna cinwaankan wuxuu u dhigto bacdi uu kaba cabiray axkaamtii wadciga ahayd halkan inooguma dhamma bal kitaabkan wixii ka dambeeya insha allahu tacaala taa kuba arki doonaa iyadaanay insha allahu tacaala inoogu iman doontaa bal furuuqda u dhaxaysa axkaamtan takliifiga iyo axkaamtan wadciga iyagoo dee mid kastaba xukum sharciya yahay oo labada halkan laynoogu sheegi doono mooyaane kollay dee saddex kale ayaa maqan oo sababtii iyo maaniciyo shardigii kuwaasna wixii ka dambeeya kitaabkan ayay insha allahu tacaala inoogu iman doonaan labada xukum ee wadciga halkan markii horena tiradii duubduubnayd ee ijmaaliga ahayd ee uu inoo soo tiriyey axkaamtan sharciga uu toddobada ka dhigay noola socotayna waa alsaxiixu iyo albaatil ama saxiix iyo baatilkii weeye saddexa maqano waa saddexdaan sheegay marka wuxuu yihi saaxib almatn wasaxiixu saxiixu waxa weeye maa yatacalaqu wuxuu ku tacalluqayo bihi isaga annufuudu furitaan uu fulo oo macnaa aahaartii iyo wixii loogaba jeeday la gaadho dee bal masalan haddii caqdigii oo kale wayuctadu bihi la toodwayo oo la tirsanayo la ictibaarinayo oo se cibaadaadkii oo kale dee marka cibaadada sideedii laynoogu jideeyey loola yimaado ruuxii wixii dalabkii laga doonayay dimadiisu ay mashquulka ku ahayd inuu cibaadadan la yimaadaano ay ka dhicisa inoo soo socota qado lagu yeelanayo laleeya ku celi cibaadadani may hagaagina ma jirto marka ictidaadka ama ictibaarta sharciga ayay yeelanaysaa bal markaa wixii haddaba nufuud iyo furitaan uu fulo oo muraadkii laga lahaa la gaadho iyo waa markaas uu ku tacalluqayo wayuctadu bihi la toodway ama la tirsanayo la ictibaarinayo sharcan kaas baa saxiix laydhaa walbaadilu baadilkuna waa isaga cagsigi un waa maa laa yatacallaqu bihi nufuudu walaa yuctadu bih waana inoo soo socotaa bal sharaxiisii baadilkuna waxa weeye maa wixii laa yatacallaqu aanu ku tacalluq ahayn bihi isaga annufuudu nufuud oo muraadkii iyo qaradkii laga lahaayo low laba yimi lama gaadhayo oo dee wixii loo baahnaayo ama shuruuddiisii ahaa ama arkaantiisiiba ahaa ayaa wax kaba maqan yihin ama mawaanic baaba jirta hor joogsanaysa oo dee wixii in lala yimaado manciyaysa sharcan walaa yuctadu bih dee marka la eego waa cibaade ahaantaniye aan la tirsanahayn oon la ictibaarinahayn oo dee markii ay shuruuddii wax la waayey ama arkaantii wax la waayey ruuxii dimadiisi waxay ku beri noqoto ma noqonayo wax qado uu kaga maarmana oo qadi mathalan qado aan loogu yeelana ma noqonayo kaas baa lagu magacaabaa baadilkana wuxuu yihi markaa shaarixu alsaxiixu waalbaadilu saxiixa iyo baadilku min aqsaami alxukmi alwadciyi xukumkii wadciga ahaa qaybihiisii ayuu kaba mid yahay liannahumaa labadan saxiixa iyo baadilku waa xukmun xukum min ashaarici shaarica xaggiisa ka ahaaday oo cala alcibaadaati waalcuquudi cibaadaadkii iyo cuquuddii nasixadan iyo budlaankani labadaba cuquuddii mucaamalaadkana way ku imanayaan cibaadaadkiina way ku imanayaane waa xukum shaarica xaggiisa ka ahaaday oo cibaadaadkiiyo cuquuddii korkood ahaaday kuwaasoo tubna la binaynayo calayhimaa korkooda alaxkaamu sharciyatu axkaamtii sharciga ahayd dee bal masalan had lahayd baa imaka ama mucaamalaad ama cibaadaad lahayd lagu binaynayo iyaga oo iyagu ay kaba ratimaysa khaasatanna marka ama shuruuddoodii iyo arkaantoodii ay kulansadaan ama wax la waayo bal taas baa horta ay u yihiin axkaamtii wadciga ahaydoo bal waxba imika halkan iskuma sii shuqlinayno maxaa u dhaxeeya farqi xukumkan wadciga ah iyo xukumkan takliifiga walow wax yar aan hore usoo aragnay ade imika tan way mawduuceennina waan ka baxaynaa waanay nala yar dheeraan laakiin waana wax inoo iman doono biidn illahi tacala waqtigeeda la sugayno labadan un baan guud ahaan si lagubal waxaan uu ku sharxi doono aan fahmi doonaa iyadoon horena waxugaba soo aragnay haddaba in labadan xukmi labadan saxiixaya baatilku axkaamtii wadciga ahayd ayuu ka mid yihiin ee axkaamtii takliifiga ahayd ma aha waana in markay cibaadaadkaas ama mucaamalaadkii ee umuurihii sharcan la ictibaarin jiray ay kulansadaan ay wada dhammaystaan ee sideedii loola yimaadana ee sixadii baa ka ratimaysa haddaana wixii shareeco ahaan loo jideeye lagu ictibaarin jiray aanay wadan ama wax ka mida aanay wadanna buntlandkii baa kaba imanaya oo bal markaas umuuraha dee waxa weeyaan axkaamtii ahayd sharciga ahayd ayaa iyagii ku binaysnaanayso bal adigu waa waxyaalo ka dhalanaya un kolba se ama wixii sharcan loo ictibaarin jiray looga wada helo ama dee loo wada waayo ama wax ka mida loo waayo laakiin mid mid buu uga hadlayaa wuxuu yihi wasaxiixu luqatan assaliimu min almarad saxiixu xagga luqada waa asaliimu kii ka fayooba min almaradi oo waa wixii caafimaad qabaa saxiix luqa ahaan la yidhaah qaala shaaciru walaylin yaquulu lmar'u min dulumaatihi sawaaء صaxiixaat اlcuyuuni wacuuruha صaxiixaadkan buu usoo qaatay beytka marka ninkan shaacirka yidhina kolley waa nin waxaa la yidhaha mudaris ibnu ribci ayaa la yidhaahaayo reer asad buu ahaa qolooyinkan culimadan dee bal markaa ama adabka iyo luqada iyo waxa weeyaan waayo abyaad uu leeyaha iyadna shawaahidda naxwada kolley kaba mid ah oo meelo kala duwan ay soo qaataan oo kutubta naxwada waasica kuba sugan barhkood markaa waxay ku tiriyeen nin jaahiliya inuu ahaa walow dee kolley shicir badan uu leeyahay lahayo barh baa ka dhiga si wuxuu farasaq iyo ayse soo gaadheen ay arrimo dhex mareen oo markaa haddii farasaq dee ayse soo gaadheen oo farasaq soo gaadhay nin jaahiliya maahe waa nin sadr alislaamba noolaa ayuu noqon bal ninkan waxaanu kolley ka hadlayay walow maqduucadii uu la socday ama qidcadii uu la socday yaanin halkan inoo wada oolo anigu beyd labaadun baaban arkaynta kalena maan arag waa habeenka iyo tashbiihiisay ahayd oo ana xaggaa tashbiihana aada ugu horeeyey bay yidhaahaan marka wuxuu leeyay walaylin habeen oo kolley dee wowdii ruba ayaansan walaylin wa ruba laylin yaquulu uu odhanaya almar-u shaksigu uu odhan min dulumaatihi waa dee mugdigiisan aada iyo aada u badan uu odhanayo oo ujeeddadu waa dulumaadkiisa ama mugdigiisa aada u badan waa habeen gudcura iftiin yarna aanay kuba sugnayn dulmadiisu ay aada u badantaho markaa shaksigii ama dadka ay odhanayaanba dee waxa weeyaan sawaa-un kolley wixii ay odhanayeenna beydka ka dambeeya bay kuba sugnayd wixii kasii dambeeya habeenkii unbaanu bal dulmadiisan iyo mugdigiisan buu shabahayay oo uu waxyaalo beydka dambe ku sugan kuba shabahaye ay odhan sawaa-un iyaday siman yihiin oo xagga qowlka ay ugu siman yihiin saxiixaatulcuyuuni indhahoodu kuwii ay fayoobaanayeen wax arkayay waayo dulmadii habeenkii iyo adeegeedii baan xataa kii dee indhaha qabay waxba aanu la arkahaynba iyo wacuuruhaa kuwii dee indhahoodu ay markaa in lahaayeen ama ay cawarnaayeen ama la-aaba waa iyagay isugu mid yihiinoo macnaha kan dee isagu ilaa ama indhaha la-aa isagii markii horen wax arkayn baa dulmadii iyo mugdigiin baa kusii siyaaday laakiin kii indhihiisa ay fayoobaaneenna dulmadan badankeed iyo shiddadan badankeed mid uu wax u arkayaa ma jirto markaa habeenkiibuu ku sifaynayaaba dee waxyaalo beydka dambe kuba sugnaa bal taa weeye macnaha beydku ama lafdigiisu laqba ahaan kolleyna kitaabkan lisaan ulcarab la yidhaaho cibaaradiisa ama riwaayadiisa halkan waxay idhi walaylin taqulu nnaasu min dulumaatihi ama yaquulu nnaasu min dulumaatihi walow lafdigaas inta kale laakiin iskaga mid bay ahayn laakiin saaxib kitaabkiisa albayaan waltabyiin markuu beydka soo naqlinayay isagana walaylin yaquulu nnaasu kolley intii aan arkay almar-u may ahayn annaas baa faacilka yaquulda ahayd laakiin halkan buu dhigtay in ma cibaarada lisaan baa halka ahayd fii dulumaatihi cibaaradan iyada albayaantan bay ahayd laakiin saxiixaad buu bedelkeeda albayaan ay kuma sugnaayeen basiiraat lcuyuuni wacuuruha wasankuna wax ma noqonayo macnina waa isla midoo dee kuwa indhahoodu fayowyiin ama indhahoodu ay waxarkayaan waa isla macnee laakiin isaga riwaayadiisa jaaxid saxiixaad bedelkeeda basiiraad ba ahayd ujeedadiisa halkanna waxa weyaan lafdigan saxiixa inoogu sugan halkan macnaa waa indhihii fayoobaaye ka fayoobaa ama cawar ka fayoobaa ama cumyi oo dee labaduba ay fayoobaayeen taas baa maqsuud ku yahay xagga luqada oo macnahaasuu lafdigan saxiix leeyahay waistilaaxan xagga istilaaxa maa yatacallaqu bihi nufuudu wayuctadu bihi cibaadatan kana am caqada waa matniga lafdigii inooguma sugnaaye xagga istilaaxana saxiixa waxaa lagu tacriifiyaa ma uu yahay maa wixii ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo haba noqdee yatacallaqu uu ku tacalluqayo bihi isaga an nufuudu fulitaan uu fulo ama muraadkii iyo qasadkii laga lahaa la gaadho taas uu kuba tacalluqayo oo waa cuquudii taasi oo dee aahaartii iyo wixii loolaba yimi caqdigan baa la gaadhaya ka ratibmaya walictidaadu ictidaad oo isaguna waa wixii in la ictibaariyo la tirsado wax rida oo ruuxa qado lagu yeesho kaba rida dimadiisa ay ku beri noqoto noqonayo oo ictidaad uu kuba xasilayo waana cibaadada bal markaa maa yatacallaqu bihi nufuudu wayuctadu bihi la tirsanayo la ictibaarinayo oo ujeedadu dee murayn waxa weeyaan wixii si la yidhi loo jideeyey baa loolaba yimiyo isagii waa waxaa markaa la ictibaarin cibaadatan cibaado kaana ahaaya am caqdan caqdi ahaaya kaas baa saxiix la yidhaah falcuquudu cuquuda tuusafu waxaa lagu sifeeyaa binufuudi walictidaad oo marka la egay ictidaad iyo nufuud caqdigii waa lagu sifaynaya bal matalan beeci oo kale waa caqdi haddii dee uu kulansado umuurihii sharcan la ictibaarin jiray shuruuddiisi iyo waxyaalihii ahaydba lo loo baahnaa nufuud waa lagu sifayn ictidaadna waa lagu sifaynaya labadan wasfiba waa lagu sifayn karaa wa ama alcibaadatu cibaadada fatuusafu bilictidaadi faqad lama odhanayo cibaado naafide a weeye ee laakiin waxa lagu sifeeyaa ictidaadka ayaa lagu sifeeyaa waxaana looga jeeda labadaba isaga inoo sii caddayn doono faqad falictidaadu ictidaadku lafdun lafdi weeye yasduqu rumoobaya calaa kullin minhuma oo mid kastaa markuu dee umuurihii sharcan loogu baahnaa kulansaday oo waxaa la ictibaarinayo ee isagii la tirsanayaba weeye walow igta markaa laabin cibaadadiina ictidaad waa lagu sifeeyaa caqdigana ictidaad waa lagu sifeeyaa laakiin nufuudka caqdigun baa lagu sifeeya cibaado laguma sifeeyo walow iktafaa bihi hadduu ku kaaftoomo ictidaadka almu'alifu mu'alifka oo kol haddii lafdiga ictidaad labadiiba uu ku wada dhacayo caqdigii iyo cibaadadii haddii isagoo un kuba daysta mu'alifku oo uu yidhaaho un maa yuctadu bihi uu taas un yidhaaho un wax kale kaba cabirinee nufuudka uu iskaba saaro lakaana aksara hadalka saasaa u koobnaan lahaydba waayo lafdigan ictidaad baa labadiiba inoo noqonaya ilaa an yuqaala in la yidhaaho un mooye inahu jamaca baynahumaa wuxuu sheekhu abulmacaali ictidaad iyo nufuud uu jamciyuu isu raaciyay imaka halkan waa liqasdi liidaaxi caddayn ujeedadeed lidaalib lmubtadi ruuxa daalibkae mubtadiga ah ujeedadiisu ay tahay inuu caddeeyo oo wixii uu suureeyay u fahamsiiye waaba adigu ruuxii oo uu caddaynayo daalibkaa taas intaa lagu xambaaro un mooye haddii kale dee kelimo laga maarmi kari lahaabaa meeshii taalla hadalkiina wuxuu ku koobnaan lahaa oo kaba roonaan lahayd iyadoo taa kale ee mid ahaan un lagu sifaynayo kaba tago nufuud iyo markaa way inoo dambaysaa waxay loogaba jeeday ee laakiin welitii buu sii sharxayaa wuxuu uhi walaa yuctadu bilcibaadati aw alcaqd walaa yuctadu lama toodwayo oo lama tirsanayo lama ictibaarinayo bilcibaadati cibaadadii aw alcaqdi caqdigii ilaa idaa tawafarat ishuruud shuruuddii caqdigaasi ama cibaadadaasi ay lahayd in la helo uun mooye taam noqoto wantafat ay meesha ka baxdo oo ay reebanto almawaanicu mawaanicdi in labada xaalo oo ujeeddada shuruuddii baa la helay bal matalan salaadii oo kale dee shuruud bay lahayd kolley shuruuddii oo keliyana maahay arkaanteedina dee xaqiiqadeedaba ahayd iyo maahiyadeedu ay kaba koobnaydna waa meeshan way imanaysaa marka umuuraha la helo ayay welibana mawaanicdeedii wixii dee meesha hor joogsanayay oo kale ay meesha kaba baxaane iyada mancin lahaa dee sida dee wixii ku keeni lahaa imaka inay burto oo kale mawaanicdii salaadaba ahayd ay meesha ka wada baxdo markaas baa adigu wixii uu noqonaya waxaa sharcan la ictibaarinayo ee iyadana asaartiisii ay lahayd iyo wixii bal ay kaba ratimayaan caqdigna waa sidaas oo kale markaa fa yuxkamu aw fa xiina idin markaa waa marka ay shuruudii la helo mawaanicda ay meeshii ka baxdo ayaa la xukumayaayo bisixati sixadii ay cibaadadii loo xukumi ama caqdigii sixadii baa loo xukumi faman sallaa ruuxa tukada salaatan salaad salaadaasoo mujtamicatan ay urursan tahay oy dhan tahay shuruudaha shuruudeedii iyo wa arkaanuha arkaanteedii muntafiyatan ay tahay mid aan jirin oo meesha ka baxday oo anfowday oo reebtanta ay reebbantay mawaanicuhaa wixii iyada manceeyii hor joogsanayay fa hiya saxiixatun salaadaasi salaad saxiixay noqon ay muctadun bihaa sharcan waa salaad sharcan la ictibaarinayo oo dee ruuxii waajibkii ay saarnaa uu kaga dhacayo wixii ka ratimayay salaad dhanna ay ugaba ratimayso waman baaca beecan ruuxa wax iibiye kadalika saas oo kale kadalika wuxuu wadaa waa xaggii dee ijtimaacu shuruudi waalarkaan waintifaa lmawaanic taas bay ahayd oo salaad beec la mida sida salaadaa taa aan kusoo sheegnay oo ah shuruuddii beec lahaa ay u dhan tahay arkaantiisii la hayo wixii mawaanic ahaana meesha aanay jirin ee ay meesha kaba baxday fa huwa beecaasna naafidun ku fulaya weeye wamuctadun bih eeg labadiiba oo caqdiga waa lagu sifaynaya waana mid isaga la ictibaarinayo oo la toodwayo oo markaa sharcan dee la ictibaarin wanufuudu luqata nufuudka xagga luqada almujaawasatu dhaafid wax la dhaafo ama la gudbaa la yidhaha dee nafada sahmu haddii la yidhaha laabkii waa dusay oo wixii lagu ganay isagoo ku dhacay buu ka dhex baxay weeye oo ka tallaabay meeshii xaggii kale uga tallaabay wa asluhu lafdiga nufuudna asalkiisu luqada waa min nufuudi sahmi laabka furi dusitaankiisa iyo dee dhaafitaankiisa uu dhaafayo isagoo hadda gaadhay oo asiibay meeshii lagu waday taas baa asalkiisu iyo xaggaasaa laga soo qaatuu ka soo jeedaa wa huwa nufuudkuna buluuqu lmaqsuudi min alramyi wixii looga jeeday ramyigan gaadhitaankiisa la gaadho adigu ujeeddadu markay isaaba dhacdo wixii lagu ganayay la asiibo ee taas ayaa nufuud uu noqonayaa bal ama nufuudku uu yahay kaas baa uu luqa markaa marka la eego luqa ahaan macnihiisiiyo dee macnahan kale waa tan aan istilaaxaan ku sheegnay waistilaaxan xagga istilaaxana altasarufu aladii laa yaqdiru oo macnaa dee macnahan marka la eego luqada mooye macnahan kale waxa ujeedada looga jeedo waa kan hadalkii horaaba inoogu caddayd oo waxa weeyaan waa caqdiga mawaanicdiisina aanay jirin shuruuddiisna ay dhan tahay sidaa daraaddeed samaradii iyo qaradkii laga lahaa uu meesha kaba ratimayo oo la gaadhayo hadafkii laga lahaa taas bay tahay bal istilaaxaanna markaas macnuhu horta kaa weeyaane hadalkii oo kooban altasarufu aladii laa yaqdiru mutacaadihi calaa rafcih waa atasarufu tasarufka aladii tasarufkaasoo laa yaqdiru aanu karahayn mutacaadihi kii tasarufkaa laba yimi calaa rafci koryeelkiisa uu kor yeelo uu haddana iska diido oo iska rafido aanu karahayn kaas baa laydhaha macnaa waa caqdi sidiisii u dhacay u taam noqday dee kol hadduu caqdigu sidiisa u dhaco u taam noqdona dee hadafkii lalahaana waa la gaadhay ruux hadduu yidhaaho waan ka baxay uun kol hadday wixii sugnaadeen oy ratimeen haddaan iqaalo kale bal masalan jirin beecii oo kale iyo iqaalo kale iyo waxyaalo sidaasi aanay jirin wixiina ay siisii u dhammaayeen hadal uu leeyahy waan ka baxay kol haddii dee khiyaar meesha jirayna aanu jirin dee inay iqaalo iyo waxyaalo la helo uun mooyaane hadalkii ictibaar ma yeelanayo oo ruuxii mutacaadigiisa ahaa inuu yidhaaho waan dee koryeelkiisa ma karayo salaaduu sideedii loolaba yimi dee waxa weeyaan ruuxuu sideedii ulaba yimi hadhow salaadaasi isagoo inaway dhacdayba oo imaka waa wax taam noqday oo si u rafcin karaa salaadaa uu la yimi dee maba jirto kol hadduu kaba baxay oo waxaydna ay uga dhammaadeen bal adigu waa tasarufka aan laa yaqdiru mutacadiha calaa rafci walow nufuudku dee uu inoogu soo koobnaa mucaamalaadka wadalika mithlu caqdi lbeyci walijaarati wanikaaxi wanaxwiha waxaaba weeye caqdiga beeca iyo ijaarada iyo nikaaxi wixii la mid ahaa faidaa waqaca alcaqdu caqdigu hadduu dhaco calaa wajhin saxiixin si saxiixa uu dhaco marka uu saxiix noqonayaana waa markaa shuruudiina ay dhan tahay mawaanicna aanay jirin waa caqdi saxiixa lam yaqdir ma karayo axadu mutacaqidayni labadii caqdigani uu ka dhaxeeyey mid ahaan ee caqdigan wada galay calaa rafci inuu kor yeelo oo adigu bal ka soo qaado imanka caqdi beec oo dhammaaday siisii buu u dhammaaday wax khiyaaruu leeyahay ma jirto shuruuddii way u dhantay mawaanicdii way u dhantay wixii asartiisiibaa ka ratibantoo midkoodu yidhaha maya caqdigaa waan ka baxay dee arrintii kuma kor noqonayo ee caqdigii waa caqdi taam noqdo ha dhow hadday dee islaba ogolaadaan oo iqaalo iyo faski iyo waxyaalahaas yimaadaan mooyaane caqdigi siisii u dhammaanayaayo isagii kama bixi kara mid ahaani ama ma kor yeeli karo waclam ana cibaadata waxaad ogaataa cibaadada laha asarun cibaadadu raad bay leedahay asar bay leedahay waa waxii ka ratimaya cibaadada wa huwa baraa'atu dimati lmukalafi ruuxa mukalafkaa dimadiisa berinimo ay beri noqonaysa weeyaanoo dee wixii saarnaa ee iyada shuqliyey ee ahaa cibaadadan ama waajibkan in lagu leeyahay oo ka dhaca wa suquudu dalabi dalabkii dee laga doonayey ee laha waxaan la kaalay oo meesha kaba baxa taas baa asarka cibaadadu yahay markay sideedii u dhacdo waalcaqdu lahu atharun caqdiguna athar buu leeyahay raad iyo wax ka ratimaya markuu sidiisii u dhaco wa huwa ahamaratu almaqsuudatu min alcaqdi waana samarada iyo qaradka looga jeedo ee caqdiganba loola jeeday loolaba yimi oo wixii caqdigan dadku ay kaba doonayeen ahaa ama dee nin isagu doonaya shaygan inuu milkiyo ah adigu bal taas iyo tasin waxaan dee adigu naqlulmilkiya wixii la midka ahaa taas baa adigu ay tahay asartiisu fa idaa xukima haddii la xukumo bisixati alcibaadati cibaado sixadeed iyo walcaqdi caqdi sixadii tarataba alaharu cala alficli asarkii baa ka ratimaya ficilkii oo cibaadadina ahar bay lahayd oo waa kaa inoo sheegay caqdiguna ahar buu lahaa dee aharka cibaadadu waa taa keliya ee caqdi markay noqoto way kala duwan yihiin oo nikaaxa ahar gaara ka ratibanto beeci ahar gaara ka ratibanto ijaaradii ahar gaara kaba ratimaysa ee laakiin mid kastaaba waa waxaan loolaba imaniyo loogaba jeeday bay ahartiisu tahay marka haddii la xukumo cibaada inay saxiix tahay ama caqdi inuu ansaxay haddii la xukumo tarataba alaharu cala alficli ficilkan ah waa cibaadadan lalaba yimi ama caqdigan asartii uu lahaa baa ka ratimaysa markaa fa bari'at dimmatu fii baabi alcibaadaat dimadii shaksigaa beri noqonaysa oo ka beri noqonaysa wixii shuqlinaya iyo waajibkan saarnaa ayay ka beri noqonaysaa markay cibaadaad baabkeed la joogo ama cibaadaadkii wa taratabat ilaahaaru aahaartii dee wixii loolaba yimi ruuxa waxaan uu beecan uulaba imanayay ama nikaaxan qaradkii laga lahaa ee aahaar ahaa ayaa ratimaysa oo fii baabilcuquudi cuquudda baabkeeda kaba ratimaysa wa ilaa falaa wa ilaa haddii aan la xukumin sixadii cibaadada ama caqdiga aan la xukumin weeye oo ujeeddadu ama shuruuddii baa wax lala yahay ama arkaantii baa wax lala yahay ama maanic baa jira markaa cibaadadii lama xukumin inay ansaxday ama caqdigii inuu ansaxay looma xukumin falaa ay markaa falaana ay falaa yataratabu alaharu cala alficli weeye aharkii kama ratimayo ficilkii oo cibaadadiina ruuxii dimadiisii kama beri noqonayso waajibkii kama dhicin oo waajibkii kama dhicine inuu la yimaadaa lagu leeyahay ama mucaamaladiina ama caqdigiina wixii dee ama ahaa bal imika wixii inuu waxaan aanu haysan markii hore markuu iibdhacay uu kuba milkiyo oo kale nikaax markay noqoto istimtaacii banaanaanayay oo kale ijaaro inuu shaygan manfacadiisii dee isagu yeeshuu milkiyo oo bal markaa si un uu kuba dhamaysto ama isaga dee hagu dhamaysto ama cid kaleba dee bal markaa manfacadii intuu u baneeyo ama si kale un uguba gudbiyo ha dhamaysatee umuurahaasoo dhami kama ratimayaan markaasoo dee arrinku si caqdiga hortee xaaladu ahayd ayuunbaa xaalku u noqonaya wailaa falaana macnaheedu waa intaaso inay fa idaa xukima bisixati alcibaadati walcaqdi tarataba alahar buuhi wailaa waa in lam yuxkam bisihati alcibaada haddii aan la xukumin cibaadada sixadeeda aan la xukumin falaa ay falaa yataratabu alaharu asarkii ma ratibmayo kama dhalanayo ficilkii waalasaru fii baabi alcibaadaati waaxidun asarkuna cibaadaadka baabkiisa marka la eego ama cibaadaadka markaynu eegno waa mid keliya oo cibaadaadkao dhami marka lala yimaado asar keliya ka wada ratibanta oo asartaa ka ratibmaysaana dee waaba taa uu inoo soo sheegay oo ah baraa'atu dimati lmukalaf wa suquudu dalab waayo salaad hadday tahay iyo soom hadday tahay iyo zaka hadday tahay iyo xaj hadday tahay iyo dhammaanba acmaashii kale cibaadaadkahayd hadday tahay layna laazimiyey ama laynagu waajibiyey dee marka sideedii loolaba yimaado ruuxa waajibkiibaa ka dhacaya dalabkii laga doonayaa meeshii ka dhacaya dee ajri iyo sawaabna waa heli doonaa haddii niyadiisaasi ay khaaliso tahay taas asartaa keliya ah suquudu dalab ama baraa'atu dimma dee waxaan dee min atakliif ayaa asartoodu too asartaa keliyunbaa cibaadaadka ka wada ratibantaa wa ama fi lcuquudi xagga cuquudda fa kullu caqdin caqdi kastaa lahu hamaratun khaasa dee qarad gaaraa laga lahaa faa-iido gaara kaba dhalata markaa samaro khaasa ama asar khaasu caqdi kastaa leeyahay faalbaycu maalan samaratuhu samaradiisu waxa weeye waa wixii ka dhalanaya marka lala yimaado beeca kaba ratimaya ama qaradkii laga lahaaba dee dadkana ay mucaamaladan beeca ay u dhex martay naqlulmilkiyati milkiyadii oo la naqliyo weeyaan oo ruuxna dee mabiicdii buu yeelanayaa ruuxna samantii buu yeelanayaa mid kasta wixiisiibuu dee intuu yeesho ku tasarufaya inuu ku tasarufo ay u banaanaanaysaa haddaba mabiicdana markii hore ruux baa lahaa milkigii beecan sababtiibuu ku lagu naqliyay oo meel kale ugu guuray samantana ruux baa lahaa samantiina dee ruuxii gacantiisa way ka baxdo ruux kale gacantiisa kelaysaa yeelanaya markaa naqlulmilkiya weeye beecun walijaarati ama walijaaratu dho markaas walijaaratu ijaaradiina samaratuhaa istifaau lmanfacati oo ijaaradiina samaradeedu istifaau lmanfaca haddaan dee mudaafka sii xagga hore sii gashanana dhib may lahaateen oo wasamaratu lijaarati ijaarada samaradeedu oo markay kiro noqotay wax la kiraynayo ee laba ruux ay wax kala kiraysanayaan caqdi weeyaane caqdigaa samaradiisu waana qaradka laga leeyahay iyo waxa ka ratibmaya marka ijaaradii dhabtayda ay dhacdo waa istifaamu lmanfacati manfacadii oo la dhammaysto oo la milkiyo liaxadi lmutacaaqidayn waistixqaaqu ljri ujradii oo la muto lilaakhari ka kale oo xagga markay noqoto ujra ijaarana waa caqdi dee laba shaksi dhex maraya iyaduna waxyaalo sharcan la ictibaariyo bay leedahay mawaanic ku imanaysaa jirto ijaaradii mid faasida ay ku noqonayso laakiin haddii umuurihii sharcan loo baahnaa la wada helo ijaaradiina loo xukumay inay ansaxday samara ayaa ka ratibmaysa ama asar asartaasi maxay tahay waana qaradkii laga lahaayo hadafkii ijaaradanba laga lahaayo ruuxani wixiisa u kiraysanayay ka kalena u kiraynayay waa qaradka ay kaba lahaayeen baa la gaadhayaayo samaradaasi waxay noqon dee kii musta'jirka ahaana manfacadii waxaan inay ma yeelanaya raqabadii wuxuu yeelanayaa manfacadii ayuu dhammaysanayaaoo dee uu milkeeyaa isaguo usoo wareegaysa kii isagoo caynta lahaana ujradii ama kiradii ayuu mudanayaa oo uu isaguna milkeeya asartii taasay noqon nikaaxina dee asar kaley noqonoo mucaamalaadku kolba waxaan looga jeeday iyo qaradkan laga leeyaye loolaba yimi ee la gaadhayo ayay asartiisu ama samaradiisu noqonaysaa bal saxiixi kaa weeye walbaadilu baadilkuna luqatan xagga luqada addaahibu wixii tegey baa la yidhaha dayaacan wa khusran ama khasran wixii isagu adigu baaba-ay ee tirmay isagoo dayacmay isagoo dee khasaaray oo macnaa aan la helin kaas baa lagu magacaabaa lafdiga khusran ama khasranna khasiro masaadirteedii unbuu kaba mid yahay oo khasira khusraanan iyo khasira khasran iyo khasira khusran intuba waa waxay luqada ama masderkani uu kuba yimaado markaa hada haddaa kor dhowdaan iyo haddii aada damisaanba labadu midna laxni ma noqonayso ee waxay noqonaysaa un cibaaro saxiixa ayay noqon horta wa adaahibu dayaacan wa khusran ayaa luqada la yidhaha waa wixii buray baaba-ay iska dee markaa ah waxaa dayacmay waistilaaxan xagga istilaaxa cagsu saxiixi waa saxiixan iminka aan soo marnay cagsigii kamaa dakarahu lmusanifu musanifku suu matniga inooguba sheegay oo fa huwa isagu alladii kii weeye ama wixii weeye laa yatacallaqu bihi aanu ku tacalluqayn nufuudun fulitaan uu fulo oo ujeeddadii laga lahaa la gaadhaa samaradii looga jeedayna ay kaba ratibanto wala ictidaadun tirsi la tirsadoo la ictibaariyo ruuxu uu noqdo cibaadadii laga doonayey mid gutay taas uu noqdo aanu kaba ratibmahayn taas baa la yidhaahaa baadilkii siduu ku dhacayaana wadalika kaasna waxa weye sida dee arrintaasi ay kuba imanaysa iyadoo ficilkii la yimi wixii waa lala yimi waa la sameeyey laakiin haddana aan muraadkii iyo qaradkii laga lahaa aan laga gaadhin ruuxa aanu waajibkii iyo xilkii saarnaa iyo dalabkii laga doonayo waxaan aanu kaba dhicin waxay noqonaysaa bi-an yakhtalla inuu dhinmo oo meesha nuqsaamo uu dhinmo shardun shardi min ashuruudi shuruudi shaygani lahaa ah aw yuujada la helo maanicun min almawaanici maanic mawaanicdii ka mida bal maalan salaadii oo kale haddaan eegno dee haddaanay dahaare jirin ruuxina la yimaado ficilkii waa la yimi laakiin ficilkani ficil ma aha ictibaar sharciga le ma aha ictidaad mid uu ku xasilayana ma aha dalabkii laga doonayo salaadan inuu tukado kamuu dhicina waa laga doonaya uun waxaa la markaa qadaheedii baa lagu yeelan haddii bal waqtigeedii baxay haddii bal markaa haddii shuruuddii uu dhammeeyo laakiin maanic baaba dhacay oo kaba soo qaado shay maanica oo dee waxyaalihii dee mubdilaadka ise iyada hor joogsanayay oo kale ayaabuu laba yimi bal maalan oo kayn dee wixii uu laba yimi o imaka dee mawaanicda kolley waxyaalihii mubdilaadka wax isaga dee salaaddii hor joogsanayay noqonayaan xaggii waktiga oo kale haddii dee nafli aan mudlaqa uu tukanayo waktigeennan uu yidhaah waan tukanayaa oo kale dee nahyi baa koobin yimi salaadanoo waa waxa dee iyaduna shay salaadii aanay kuba ansixin bay taasi noqonaysaa khaasatan haddii dee aanay sabab lahayn oo kale bal haddii wax la helo maanic ama shardi shuruudii kamida la helo kolley umuurahan shuruudan iyo waxa ay yihiin tacriifkooda iyo qaybahada ay yihiin iyo umuuro taas ama maanican iyo waxyaalo kuba tacalluqsanaa dee way insha allahu tacaala axkaamta wadciga wixii kitaabkan kaba dambeeya insha allahu inooguba imane umuurahaas hadday dhacaan ictibaarkii dee wixii dalabkii ruuxii kama dhacaya waa wax lagu leeyay saasoo kale beecii iyo waxyaalihii kuba tacuquudda ahaana dee haddii shuruuddii laba waayo ama waxa weeyaan iyada maanic meeshii yimaado asartii ay kaba mid ahayd naqlulmulkiya lama helayo taas baa la yidhaha wadalika bian yakhtalla shardu min ashuruudi aw yuujada maanicun min almawaanic wa fi lbaadili baadilka haddaba wixii markuu baadil noqdo laa tataratabu alaaathaaru cala alficl aahaartii kama ratibmayso ficilkan la sameeyey iyadoo laba sameeyey fa fi salaati laa tabra-u dimatu lmukalafi salaadii markay noqoto ruuxii mukalafka iyo acmaashii kale cibaadaadkii kaleba ruuxii mukalafka dimadiisi ma beri noqonayso walaa yasqudu dalabu dalabkiina ma dhacayo wa fi lcaqdi caqdigiina laa tataratabu ma ratimayso asamaratu samaradii almaqsuudatu min alcaqdi caqdiga looga jeeday ay kaba mid ahayd naqlu lmulkiya ama istifhaamu lmanfaca sida ijaaradii oo kale ama istimtaacii banaanaanayay markay nikaax noqoto oo kale umuurahaasi kama ratibmayaan cala alcaqdi caqdigii faidaa salaa shaksigu hadduu tukado biduuni dahaaratin dahaara la-aan fa salaatuhu baatila salaadiisu waa baatil waidaa baaca hadduu iibiyo maa laa yamliku waxaanu lahayn oo waxaanu isagu lahayn ayaabu iibiyey faalbaycu baatilun beecaasna waxba kama jiraan liikhtilaali shardi salaati waalbeyci waxaa meesha ka baxay oo dhinmay shardigii salaada iyo shardigii beeca walow sallaa naflan mudlaqan hadduu tukado fii waqti mudlaqan wuxuu wadaa wixii dee sabab lahaa kolley iyadi waabay banaanaanayaan haddii sababtaa hore mutaqadimkii ay lahaayeen ama taa muqaarinka walow sallaa naflan mudlaqan fii waqtin fii waqti nahyin mee waqti salaadaa laysu diiday fasalaatu baadilatun salaadu baadil weeye aw baaca wuxuu iibiyey bacda annidaai athaani dhawaaqii labaad buu iibiyey oo imika waa maanicii kuwan dambe yowma aljumacati maalinta jumcaha calaa wejhin wejna waa u iibiyey laa yubaaxu aan la banaynahayn ayuu iibiyey faalbaycu baatilun baycaasi baatil buu noqon oo wax laguma kala milkii karo cala alqowli saxiixa qowlka saxiixa kamaa nasa caleyhi alqurdubiyu fii tafsiirih adugu kolley dee isaguba waa kan cala alqowli saxiixa khilaaf meesha jira ayuu inoo ishaarayaa waxa arrintu ay tahayna dee idaa nudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbeyca dhawaaqaasi horta aadaanka dambe weeye aadaankan hore ma aha waayo waa aadaankii jira waqtigii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama kan hore isaga dee waqtigiisi wuxuu ahaa uun waqtigii cusmaan iyo markay dadkii bateen ee dad badan oo suuqyadii jooga inay mukabiraatu sawtna ma jirin dhawaaqa meel shiro gaadhsiiya aanay maqlayn ba aadaanka masaajidka dhexdiisa iyo khadiibka hortii kaba dhacaya aanay maqlahayn ba ayaa deeto maslaxadaasi timi ayuu aadaankaas meel zawro lagu magacaabayay ayuu laga aadaami jiray oo uu kordhiyey markaa cusmaan ee aadaankan markaa haddaba ay ku tacalluqayso bal beecii iyo mucaamalaadkii iyo wixii salaada laga shuqloomayo jumcad oo dhan inay markaa mamnuuc noqotaa waa aadaanka labaad horta taas buu bacdo nidaa-i thani u wadaa calaa wajhi laa yubaaxna dee haddii kolkol ruuxiba uu salaadii jumcada inuu taga aanay laazim isaga ku ahayn waajib kuba ahayn oo kale bal oo markaa waxyaalahaas waxaa la arka wixii dee isaga haynay xuduurkiiba waajib kuma ahee wixii uu laba yimaadaana markaa xukumkan ima saameynayo ama nahyigan ima saameynayo haddii balbeyc dhaco oo uga dhaco dadka iyaga jumcadii lagaba doonayay inay xaadiraan ay yimaadaan uu kaba dhaco waqtigu dhacayna dhawaaqan labaad ay ahayd ama aadaanka labaad ay ahayd waqtigii dabadi ay ahaydba kolley masala imanaysa ah nahyi baa meeshii jira nahyigu muxuu keenayaa waana inoo dambaysa ma fasaad buu keenayaa mise ma keenayo bal fasaadka marka uu keenayaana suuro kastaba miyuu keenaya oo nahyigaasi uba yimi mise wuxuu keenayaa marka dee nahyigani dee suurooyinkiisa qaarkood ee iyadoo nahyi jiro ayaa suurooyinka qaarkoodna aanu fasaad keenahayn bal waa umuuro kolley culimmadu ay baxsiyaan aimada qaarkoodna masaladan oo dee masale hadal badana ay keentay inay kitaab gaara kuba khaas yeelaan oo kitaab madbuuca jirto oo caynulmuraad cunwaankaasi ku madbacaysan yahy oo uu leeyahay imaam shahiir oo salaaxi ama calaa-i la yidhaahaayo dee mujalad iskaba roon noqonaya adigu mujalad dhexdhexaad ah sababtuna waxa weeye kolley de aimada qaarkood nahyiba kol hadduu yimaado waxay kaba dhigaan inuu keenayo dee fasaad keenayo kuwa qaarkoodna way kala qaadaanoo iminka beecan oo kale wixii beeca naftiisa u laabmayay ama shaygii mabiicdaha ama samantii ama waxaas iyo shuruudii gaarka dee beecii toos u abaaraya nahyiguna waxay ka dhigaan inuu beecaasi faasid noqonayo laakiin umuur ka baxsan oo ay tahay salaadii si aan loogaba shuqloomin beecna waa lagu shuqloomi karaa wax kalena waa lagu shuqloomi karaa iyadoon beecba jirin waana shay dee kaba baxsan shayga xaqiiqadiisi iyo caqdigiisi ama adigu xaqiiqadiisii ka baxsan marka uu yahay ee adigu bal markaa taas barhkood way kala saaraan laba jiho ayay u kala qaadaanoo iyadoo wixii u ansaxayay haddana ka dhigaan dee inuu xaaraam yahay oo labadiiba markaa ay ka dhigaan inaanay islaazimahayn san buu u leeyahay qowlka saxiixa tafsiirkaasna uu uguba tiiriyey maxalka uu sheegayo kolle waa suurat ljumuca uu u tiiriyey wadalika liwujuudi lmaanic min asixa marka maxaa keenaya inaanay cibaadadaasi ansixin ama cibaadadaasi ay baatil noqoto ama caqdigaasi baatil uu noqdo wixii maanica ahaa iyo sixada markaa hor joogsanayaa jira oo suurada hore tahaaro la-aan ama beecu maalaa yamlikna shardigii baan jirin suuradan dambe iyadoo shardigii jiro oo uu waxa weeyaan dahaaradii ay meeshii ama dee waxa weeyaan san oo kale beecaasi uu jiro oo dee labadii caaqid iyo wixii la wada hayo ayaa maanic baa jira maanicii ayaa jiro dee markaa manciyaya in caqdigii asartii looga jeediyo qaradkii ay kaba ratibanto waana maanican sharciga aan aragno walbaadil walfasid bimacna waaxidin wuxuu leeyahy lafdigan albaadil iyo lafdigan kale alfasid oo dee kutubta kusoo noqnoqdaa macno keliyay wada leeyihiinoo waa isku macnown oo haddii cibaado la yidhaaho waa cibaado baadila iyo cibaadadani waa cibaado faasida haddii la yidhaaho waa macno keliyay leeyihiin oo waa dee waxa aan ansixin weeye caqdigii haddii lagu sifeeyena waa sidaas oo kale calaa qowli ljumhuuri jumhuur lculamaa qowlkooda kolley dee xanafiyaya baa usuushoodu waxyaala ay kala farqiyaan u jiraaba markaan eegno jumhuur lculamaa ilaa fi masaa'ila masaa'il mooyaane faraquu ay kala geeyeen oo fiiha masaa-isha dhexdeeda bayna alfaasida waalbaadili faasidkii baadilka oo macnaa masaa'il kooban baa jirta markaynu egno jumhuur ulculamaa oo faasidka iyo baadilka ay kala qaadaan oo laba macno ay u kala yeelaan ee inta badan macno keliyay leeyihiin oo haddii baadil la yidhaha haddii faasid la yidhaahba waa waxaan aan nufuud iyo ictidaad aanu ku tacalluqayn san uu inooguba tacriifiyay buu noqonaya masaa-ishiina waxbuu inoogaba sheegayaa wuxuu yihi waasharuhaa masaa-ishaas faasidka iyo baadilka ay kala farqiyaan ee laba macno ay u kala yeelaan jumhuur lculamaa laba mas'alo ama waxaa ugu mashhuursan masalatani laba masalo laba masale ayuu halkan dee kitaabka inoogaba soo qaadaya kollay kutub kaleo waxaa kasii hadashayna waa ka xagga hoose bal sheekhu kuba ishaare yidhi bal kutubta eeg waa kuwa uu kasoo naqlinayo tan labadii masalena waxa weeye ta hore fi lxaji xajkii faraquu baynahumaa faasidka iyo baadilka way kala qaadeen oo fuqalu waxay yidhaaheen alfaasidu xajka faasidkiihi maa wadica fiihi lmuxrimu ruuxii muxrimka ahaa ee xaj ixraamtay wixii uu haweeney ugu tegay ama haweeneydiisii uu ku jimaacay weeye dhexdii qabla taxaluli lawali intaan taxalulkii hore dhicin oo intaan dee subaxdii ciidda inta lasoo gaadho aanu bal taxalulkii koobaad ee ku xasilayay umuuraha iyo acmaasha ciidda lala yimaado laba kaba mida sadee jamradii iyo dawaafkii oo kale isagoo tuurtay bal mathalan taas oo kale ama dee jamradii iyo intuu tuurtay xalqigiina laba yimo oo xirtay taxalulkii hore intaanu laba imanee weli ixraamkiisi uu dhan yahay oo uu dee ixraamkiisii uu ku wada jiro asbaabtii uu kaga dhex baxaya weli aanu bilaabin hadduu haweeneydiisii u tago xajkiisu waa faasid bay yidhaaheen oo uu fasahaadaya xajkii uu fasahaadaya dee u burayaana ha lagaba cabiro barhkood ha kaba cabireen laakiin dee xukun buu yeelanayaa gaar oo cibaadaadka kale markay buraan aanu kula mid ahayn walbaadilu baadilkuna xajka marka ay noqoto buu leeyahay martadda fiihi maa wixii weeye irtadda uu ridoobay shaksigii muxrimka ahaa fiihi waa ixraamka dhexdii can ilislaami islaamnimadii uu kaba ridoobay marka maxaa laba xukun bay kala yeelanayaan oo labadii xukun wuxuu yihi fa fil awali ka hore oo waa hadduu ninku haweeneydiisii u tago isagoo weli aan taxalulkii hore u xasilin oo asbaabtii taxalulka dee waxa weeyaane taxalulka uu ku xasilayay aanu laba ka mida aanu laba iman yafsudu xaju xajkii uu fasahaadaya wayalzamu litmaamu waxaana laazimaya oo isaga laasim ku noqonaya inuu xajka uu dhammeeyo siisii u dhammeeyo waa xukumtaas oo xajku markuu fasahaado wuxuu ku fasahaadaana acmaasha kale oo dhan kuma fasahaadee dee jimaacaas qabla taxalul lwal adigu bal taas waana kollay culimada intooda badan qowlkood barhkood ba ay tahay kollay aan filayo xanafiyada markan jimaacu uu fasahaadinayo xajka waa inta wuquufka carafo ka horeysa ee kol haddii mucdamulxaj uu dhacay oo wuquufkii carafo bal markaa uu kasoo gudbay taxalulkii iyoaanu bilaabinba asbaabteedii amaanu taxalulkii koobaadba u xasilinbe markaa inaanu xajku fasahaadanba iyagu kuba tagaan ee laakiin bal haddaan eegno mas'aladana kolley ma jiro in dee nas qur-aanina ma jiro khaasatan acmaalaha laazimaya iyo umuurahan ma jirana xadiid rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axaadiistiisa oo sariix halkaa ku ah ee laakiin maxaa jira asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi tacaala calayhim ahaar iyaga bal mathalan dee weliba ma jamaaco iyaga ka mida lagaba soo naqliyey oo umuurtan kuba tacalluqsan oo ku tacalluqsanna ruuxa hadday taasi kaba dhacdo umuurahan kaba ratimaya ee ay kaba mid tahay in xajkii lasii wado oo lagama dhex bixi karo sida cibaadaadka kale hadday iminka salaadi kaa burto dee inaad sii wadaba maba jirto oo wax bannaan ma noqonayse waa inaad ka baxdo ood cibaadadii dee aada si dambe aada dib u saxdo laakiin xajkii waa la wadayaa acmaashii ruuxa u hadhsanayd buu la iman welibana xukumku waa inuu qadeeyo sanadii ku xigtayba sanadii ku xigtayba uu soo qadeeyo taas xataa hadduu xajka uu fasaadiyo sunno ahaa oonu waajib ahayn oon faradkii islaamka aanu ahayn inuu s welibana hadyi baa meeshii jiraya iyo dee amba badanaba halaba yidhaaho uu qalo ayaa jiraysa oo umaarahaas oo dhan ka ratimaya intuna waxaan leenahay dee saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi tacaala calayhim ayay fataawahoodii iyo umaahaartii laynooga soo naqliyay inoogaba sugnaatay ee nas kale oo bal masalan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkan uu caddeeyey taasi ma jirto bal marka xajkii faasidkaa umuurahaasuu noqday arrinta weyne waxa weya lagama dhex baxaya waa la wadaya qalahaasna waa iyadna laazim buu noqon doonaa wafi haani ama ka labaad haddii irtidaadba yimaado inay ridanimo hadday timaado camal u hagaagayaaba maba jirto camal iyo balmatalan cibaadana kama ansaxayso wixii qurbi ahaa kama ansaxayaane yabdulu ixraamu ixraamkiiba uu burayaayo wayalzamhu lkhuruuju minhu inuu ka dhex baxo ayaa laazim noqonaysa oo bal markaa farqiga baadil iyo faasid xaj udhexeeya taas buu noqon fi nikaaxi guurkii waa tii labaad masaladii labaad faqaaluu waxay yidhaaheen alfaasidu faasidku ma اkhtalafa alculamaau fii fasaadihim culimmadu waxay isku khilaafeen weeye fasaadkiisa ayay isku khilaafeen oo inuu burayo ama inuu faada taaskay isku khilaafeen adigu markaa culimmada dhexdooda kuwa sugaya ama ansixinaya ay jiraan kaas baa faasid lagu magacaabaa ka nikaaxi bilaa weliyin waa guurkii dee haweeney ay guursanaysay iyadoo weli aanu jirin oo dee waa haweeneybaa dee markaa balcaaqila oo baaliqa ayaa guursatay weli iyadoonu jirin culimada intoodii badnayd iyagoo xadiidkii laa nikaaxa ilaa biwaliyin yo waxii kale adilo ahaayey laba yimaadeen halkan kuba tegaya ayay ku tegayaan nikaaxaas inaanu ansax ahaynba kol haddaan weli jirin dee bal matalan oo iyadoo dee waxa weeyaan dee suldaan isaga bedelayna aanu jirin marka la waayo ama qaado ama waxa weeyaan dee xanafiyadoo kale iyagana halkan qowlkooda haweeneydu kol haddii dee waxa weeyaan ay dee roon tahay baaliqada ay tahay oo kale in tan waxay kaba dhigaan dee nikaaxu inaanu waxba shardi ahayn ay iyadu guursan karto bay kaba dhigaan marka khilaafaa beyn ahlicilmi jira nikaaxa ansixitaankiisa iyo inaanu ansaxayn weli la-aan kaa maxay odhanayaan markaa laysku khilaafsan yahay culimadu aanay isku waafaqin ee barhkood bal matalan ansixinaya ay jiraan dee nikaax faasida lagu magacaabaya nikaax faasida lagu magacaabaya haweeney uur loo kaloo la meheriyey oo dee khaasatan uur maaha dee shubha ah uur maaha nikaaxa ede waa uurka waxaan zinada oo kale iyo dee tan malaa badankeena iskaba badan oo kale de iyadna waa saasoo kale la arkaa aimada qaarkood ba de ama kii dee aan xurmo waxaan uba yeelinoo caqdigii le uu qabanayaayo u ansaxaya kuwa iyagule caqdigu ma qabanayana waa ma jira bal markaa dee ciddii lahayd caqdigii ma qabanayo kalo ma ansaxaya ra'yigoodii markaa muxuu noqon dee nikaax faasida haddii dee masaladii ay khilaafiyada tahayba oo kuwo kale ay qowl kale kaba qabaan markan dee nikaax faasida la odhanayana waa ciddii lahayd ma ansaxayo ayay agtoo noqonaysaa ninka isagu le wuu ansaxayaaba dee agtiisayna nikaax faasida maaha walbaadilo ama nikaaxa baadilkii majtamaca alculamaau calaa budlaanihi waa culimadu waxay ku kulansan yihiin inuu baadil yahay ama budlaankiisa ay isku waafaqsan yihiin ma ajmaca alculamaa mee culimada waxay ku ijmaaceen weeye calaa budlaani ka nikaaxi lmuctadati tu iyadu ciddo tirsanaysay oo weli ciddadeedii aanay dhammaan oo la meheriyo oo kale maba guntamayo culimadiina dhammaantood way isku wada waafaqsan yihiin oo dee nikaaxaasi maba guntamin bal dee waxa weeyaan arrintaa ka weyn baaba jirta culimada agtoodao barhkoodba ninka naagni iyadoo ciddadii ku jirta guursaday oo dee taasna aan wax loo qariyo aanay ahayn dee taas oo kale inaanay dhibba meher isugu qaban ahayn oo kale waa sida cumar ibnu khadaab iyo uu kuba tegayay ama nikaa oo diidamaysaba markaas way ciddo tirsan horta ciddadii horey dhamaysan bal ma ama dee ciddadan kalena way tirsan laba ciddaa meeshii istadaakulaya hadhowna dib isuguma banaanaanayaan ayuu odhanayaba cumar ibn اkhadaab radia allahu tacala canhu oo kale haddii dee arrintani ay dhacdo aw nikaaxi khaamisatin waa mid shanaad oo la guursado iyadana dee ninkii afar buu qabaa mid shanaad buu meheriyey meherkaasi waa meher baadil oo dee waxba uma ansaxayaan mana qabanayo marka kaas oo kale baadil bay yidhaheen ka horena fasid bay yidhaheen marka waa suurooyin kooban oo faasidka iyo baadilka la kala farqiyo ama inta badan culimada ama xaggay u bada badan yihiin la kala farqin karo ama masaa-isha kale o dhan haddii fasid la yidhaha iyo haddii la yidhaha waa baadil waa islaba mid oo haddii imanka salaadii oo kale iyo soomkii iyo fasid lagu sifeeyey uu fasaahaday iyo uu buray isla macnuun bay noqonaysaa ee labadan xukm ama labadan asarood ma yeelanayaan ee imanka sidata hore kaba ratibmay xajka oo kale ama dee tan dambe uu inooguba sheegayo tacriif alcilmi waljahli weli muqadimaadkii kitaabkan kuba jirnaayo dee fanigii toosuma bilaabmin waa cilmigii iyo jahliga tacriifkoodii walfiqhu akhasu min alcilmi umuuraha namati ahaan waa umuura aan hagaagu soo yar sharaxnay markii hore fiqhigu isagaa ka ho khaasan oo macnihiisu ka kooban yahay min alcilmi cilmiga macnaa cilmiga ayaa ka waasacsan xagga madluul ahaan iyo waxa uu ina tusayo lafdigan ah alfiqh walcilmu haddaba cilmigu macrifatu lmacluumi waa wixii isagu sha'nigiisu ahaa in la ogaado horeba waasan taa ugu soo fairnay macrifatu lmacluumi waa macrifatu maa min shanihi an yuclama wixii shanigiisu ahaa in la ogaado waa waxyaalihii la ogaan kari lahaa shanigiisu ahaa in la ogaado oo la garto oo lagu ogaado calaa maa kii korkii huwa isagu bihi ay fiihi isaga figiisa uu ku sugayay sida uu yahay fi lwaaqici xagga waaqaca taas baa cilmi laydhaa waljahlu jahliguna khaasatan jahligii murakabka ahaa tasawuru shay shaygii oo la suuraystaa laydhaa calaa khilaafi maa kii si khilaafsan loo suuraysto huwa isagu bihi ay calayhi isaga korkiisa uu ku sugan yahay fi lwaaqici marka la eego waaqaca iyo sii xaqiiqada oo ahaydee waaqiciisu u ahaa bal matniga waxba ma doonaya inaan ku laalaaman laaqadiisa horeynuu soo maray ee isagaa inoo wada sharxi doona dhammaanna mid mid buu usoo qaadan doonaa sharxiisaan eegeynaa marka wuxuu yihi almuraadu bilfiqi fiqiga waxaa looga jeedaa hunaa meeshan almacno sharciyu macnihii sharcigaa weeye waayo fiqiga horeynu macno luqaa usoo maro bimacna alfahm macno sharcigana waynu soo maray oo ahaa dee ti aynu soo maray macrifatu alaxkaam asharciya alatii dariiquha alijtihaad marka halkan waxaa looga jeedaa buu yidhi macnihii istilaaxiga ahaa ee sharciga ahaa lalmacna alugawiyu macnihii lugawiga ahaa ee alfahmu taas loogama jeedo lianna alfiqa fiqigu fi listilaaxi macrifatu alaxkaami asharciyati kamaa taqadama si aynu soo maray ee inoo soo hormaray axkaamta sharciga iyada oo la garto dariiqeeda macrifadaa dariiqeeduna uu ijtihaadka yahay taas buu fiqigu ahaa walcilmu haddaba cilmigu acamu minhu isaga ka caamsan oo markaynu eegno alfiqi iyo alcilm way ishoos gelayaan cilmiga madluulkiisa waasica fiqiguna madluulkiisu waa qeyb ka mida cilmigii waa qeyb ka mida cilmigii oo markaa isagaa fiqigu ka khaasan cilmigii ama cilmigu isaga ka waasacsan oo ka acamsan fiqigii liannahu yasduqu cilmigu wuxuu ku rumoobayaa cala alcilmi bitafsiir cilmigii tafsiir aqoon loo yeelanayo taas walxadiidi walnaxwi walbalaagati wagayri dalika waxoo dhan ba wada cilmi baa la odhanayaa macrifadoodii amaa fiqigu dee waa axkaamtii sharciga ahayd dariiqeedu ijtihaadka ahaa ama ay gara ayay noqonaysaa fiqigu uu khaas ku noqonaya fasaara alfiqu fiqigu wuxuu noqday akhasa min alcilmi mid ka khaasan cilmiga fakulu fiqhin cilmun fiqhi kasta waa cilmi walaysa kulu cilmin fiqhan lakin cilmi kasta fiqhi ma aha hadda fiqiga bimacna alfahmi haddaan idhaahno waa macno kaliu tegi lakiin marka macrifatu alaxkaam asharciya iyo alatii dariiqaha lijtihaad markaa dee waa qeyb cilmigii kamid ah cilmiguna fiqiga iyo culumtii kaleba waa wada gaadhaya ku wada dhacaya taasi bal waa mid oo waa cibaarada hore wاlfiqu akhaصu min alcilm qowluhu wاlcilmu macrifaة اlmacluumi calى ma huwa bih wuxuu hi almuraadu bimacrifati macrifada waxaa looga jeeda horta alidraak waa fahmkii iyo garashadii iyo haleelkii waxaan la haleelaye la fahmayey wاlmuraadu biاlmacluumi macluumkana waxaa looga jeeda ayma min shanihi an yuclama wixii shanigiisu ah in la ogaado wahada tacriifu fiihi qaydani tacriifkan uu sheekhu inoogu tacriifiyey cilmiga ee uu yihi cilmi waxaa la yidhaha culimada qaar baaba diido o la yidhaha cilmi waxa la tacriifiye waa kan weye waana ka cad yahayba hadal kastoo lagu tacriifiyana isagaa ka muuqasho badan bo in la tacriifiyaba maaha marka cilmi la yidhaaho ee bal cilmigan uu inoo tacriifiye uu inoogu tacriifiyey macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihi laba qeyd baa ku sugan tacriifka labadii qeydna waxa weeye wa hada tacriifu fiihi qaydani wabaqiya qaydun haalisun qeyd saddexaad baa hadhay qeyd saddexaad ayaa hadhay oo wahuwa macrifatan jaazima in la yidhaaho waxa weeyaan macrifatun jaazima intaa laguba qaydoo la yidhaaho alcilmu macrifatu lmacluumi macrifatan jaazimatan calaa maa huwa bihi oo qeydkaa laguba kordhiya qeydka saddexaad ee hadhay ama labada uu isaga qeydee tacriifka inoogu sugan waa kuwan falqayd lwalu macrifatu lmacluumi waa wixii macluumkaa ee shanigiisa in la ogaadoo la garto wa hada yukhriju wuxuu saarayaa cadama alidraaki aslan wixii inaanu ruuxu fikirba ka haysan aanu garanahaynba oo garasho la-aantii aanu waxaan laba garanaynin waxaan aanu haleelin ama aanu ina suuraba kaba haysan iyo fikir taas buu meesha ka saarayaa wa huwa aljahlu albasiidu cadamu lidraakna waxaa la yidhaha jahliga basiidka ah kaan yuqaala in la yidhaahba weeye shaksigii carif ilmanduuba lagu yidhaaho carif bal waxaa tacriifisaa almanduuba manduub muxuu yahay saa laguma yidhaah oo fa yaquula uu yidhaah laa adri ma garanayo waxa aan ka garanayaa ma jirto kaa jahli baa la yidhaah waana jahli basiida oo asal ahaanba ruuxi wixii lamaba garanayo ina suur ama tasawur ama fikir uu ka haystaa maba jirto kaa meeshuu kaba baxayaayo macrifatu lmacluumi buu kuba baxayaa waalqeyd athaani qeydka labaadna calaa maa huwa bih qeydka labaadna waa kanoo waa macrifatu lmacluumi calaa maa kii korkii lagu ogaado huwa waxan macluumku bihi ay calayhi isaga sida uu kuba sugan yahay waaqac ahaan uu yahay lagu ogaado macnaa shaygii in la garto oo weliba xaqiiq ahaan siduu ahaa loo garto oo si kale aan loo haysan si kale aan loo qaadan macno kale aanu ruuxu u suuraysan e wixii uu hayay xaqiiqadiisa idun uu kuba garanayo kaasna waa qeydka kale ay cala aladii huwa isagu calayhi korkiisa uu ku sugan yahay fi lwaaqici wahada lqeydu qeydkana waa calaa maa huwa bihdan yukhriju wuxuu saarayaa macrifata shay shaygii oo la garto calaa wejhin wejnan laakiin loo garanayo ama loo haysto markaa dee garasho dhababa maahe yukhaalifu khilaafaya maa huwa calayhi san uu xaqiiqadiisu ay tahay wa huwa aljahlu lmurakabu kaasna jahliga murakabkaa la ydhaha adigu ujeeddadu waxa weeyaanuun dee cilmigu waa jahli la-aan jahligii baa laba qaybood noqday mid jahli basiiday yidhaaheen oo ruuxu waxaan fikradba kamama haysto wuxuu garanayaa inaan waxaan garanayo ma garanayuu leeyahay waa intifaa lmacluum taasi kaa jahli basiida la yidhaah midna jahli murakaba yidhaahaanoo wixii horta ma garanayo ficlan laakiin isagii baan taa ogeyn oo wuxuu isleeyahy waad garanaysaayo wixii si uu ahaa ee xaqiiqadiisu ahayd si aan ahayn buu uhaystaa si aan ahayn buu uhaystaa marka wixiina ma garanayo garasho la-aantiisana maba ogey waa kan isu haysta inuu garanayo dee si uu ahaa si aan ahayn buu ku fasirayaa ama ku macnaynayaa u haystaa kaasna jahli murakabaa la yidhahayo laba jahli baa meeshii ku wada sugan jahli uu shaygii kaba jaahil yahay iyo jahli uu kaba jaahil yahay dee isagu inuu kaba jaahil yahay waxaana waa kan isu haysta inuu garanayo wixii waa garanayaa buu leeyahay waa jahli labaad taasna kol haddaanu si uu ahaa aanu uba garanahayn bal markaa in qaydka horena macrifatu lmacluumna waxaa kuba baxay jahligii basiidka ahaa calaa maa huwa bihina waxa bihidna bimacnaa caleyhi weeyaane waxaa ku baxaya jahligii murakabka ahaa waqad carafahu biqowlihi jahliga murakabka ana wuxuu ku tacriifiyey sheekhu waayo jahligii basiidka amau tacriifine tasawuru shayi shayga oo la suuraysto calaa khilaafi maa kii si khilaafsan loo suuraysto ama huwa shaygu bihi ay calayhi isaga korkiisa uu kuba sugan yahay fi lwaaqici waaqaca oo marka la eego xaqiiqada shayga iyo sida uu yahay si aan ahayn uu ruuxu u fahamsan yahay ayaa la yidhaahaa jahli laakiin jahligaasi waa jahligii murakabka ahaa waa bal mithaalkiisii haddaan hore soo qaadano ee carif ilmanduuba ee uu yihi laa adri jahli basiid u ah haddii la yidhaha carif ilmanduuba uu yidhaaho maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban jaaziman taas baa buu yihi oo waaj manduubkiibuu ku tacriifiyey wixii shaaricu uu dalbay in la sameeyo dalaban jaaziman dee waajibbay kaasi ahayd may ahayn manduubka isagii manduubkii inuu garanayo isu haystaa markii la yidhi tacriifina waa kan waxaan wixiisii ahaynba ku suuraystay kaasna waa jahligii murakabka ahaa oo waa jahli kaa hore kaba sii xun weeye bal markaa waayo kan isaga waaba la tacdee in wixii loo sheega ma garanayo markuu yihi wixii loo sheega ayuun baaba ku filan kani isagu dee waa kan inuu naf jaahil yahay oo wixii aanu garanayn buu kaba jaahil yahay tiina isumaba haysto isagoo wixii siduu ahaa si ka duwanna u ictiqaadsan bal markaa saasuu inoogu suureeyo jahligii murakabka wa fii bacdi nusakhi kitaabka nusqooyinkiisa barhkood waxaa kuba sugnayd calaa khilaafi maa huwa calayhi fi lwaaqici wahada awdaxu iyadoo bihida eeg dambe calayhi lagu bedelo ayaa nusqooyinka qaar ku sugnayd laqba ahaan iyo macna ahaanna taasaa kaba cadee laakiin isaguun maaha kutub kala duwan oo usuulkaa markay halkan tacriifinayaan ayay lafdigan iyo ba'dan ay isticmaalaanba oo maaha kitaabkeenan uun kutub kalena waa isticmaalaan walow dee kitaab mutaqadima yahayoo la arko kutubtaa kale badankoodu kuwa ka dambeeye ay yihiin walmuraadu bitasawuri tasawur waxaa looga jeedaa alidraak alkhaali can alxukm bal tasawur iyo tasdiiq wax meelahaas soo noqnoqdo weeye kutubtan usuulka iyo la arka mandiqana waa wax kuba soo noqnoqdo laga yaaba halkaa inay kaba yimaadeen ee casharka ka dambeeya ayaa tasawur iyo tasdiiq waxa uba dhexeeya marka istilaaxaadkoodan ay ugaba jeedaan insha allahu tacaala aan kuba arki doonaaye halkan wuxuu yihi tasawurka waxaa looga jeedaa waa alidraaku alkhaali can alxukm idraagii ama fahamkii ama haleelkii wax la haleelaye ka madhnaa xukum wax la xukumo oo masalan dee imika haddii aada imikaba soo qaado in xukumku wuxuu ka yimaadaa xaggii isnaadku kaba yimaadaa sida dee jumladii ismiyadeed ama jumladii ficliyadii iyo isnaadkoodii taas iyo waxaa ayuu kaba yimaadaa waa xukumku wuxuu keena isbaat aada wax sugayso ama wax keena nafyi aada wax anfiyeyso oo kale taas oo kale bal masalan almas masjidka oo kale imika masjidkan aan joogno almasjid macna almasjid haddaad fahmayso oo dee aada imika ama masjid annuur oo kale aada dee waad suuraysanaysaa laakiin meeshii ma jiro xukum aada xukumayso inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay ood leedahay almasjidu sagiirun iyo almasjidu kabiirun iyo masjid yaqacu fi kada iyo xa fi xarati kada iyo waxaasi ma jire laakiin waa idraaggaa guud uno aan xukum la socon nafyiyo isbaatona la socon taa tasawur bay yidhaahaan ama haddii xukum raaco oo aada wax u xukumayso se yari iyo weyni iyo waxaa la mid ah taa tasdiiq bay yidhaahaano waa tan dee waa jumlo dhan baabay iskaba ka ka dhalan karta isnaad aad wax wax u tiirisaa meeshii kaba imanaya bal tasawurku waa alidraaku alkhaali can alxukmi xukmiga lakiin insha allahu intaa wixii dhaafsan waxaan arki doonaa casharka dambe waana dee wax hadiyo goor la arkaa dee mandiq inuu asal u yahay laakiin in dee usulkana waa tan kuba soo noqnoqoteen wataamal bal u fiirso kayfa cabara can alcilmi biqowlihi macrifa bal waxaad u fiirsataa buu leeyahy waa arrin baa muhima insan uu sheekhu ugaba cabiray cilmiga markii uu tacriifinayay qowlkiisa u yihi waa macrifa macrifat lmacluumi calaa ma huwa bih wa fi ljahli jahligiina wuxuu gaba cabiray biqowlihi tasawur muu odhan macrifat lmacluumi calaa khilaafi ma huwa bihi muu odhan ee waa tasawur lmacluum buu yihi sababtuna waa maxay liana aljahla laysa macrifa laysa bimacrifatin jahligu macrifo ma aha wainama huwa xusuulu shay waa shay oo xasilaya fi dihni ruuxa dihnigiisa ay ku xasilayeen laakiin garasho wixii gartay ma aha oo fahuwa tasawurun waa tasawurun bal wixii tasawurka waa taan idhi mar dambaan dib uga yar laami doona waxna waa ninkan ka sheegay wa mihaalu ljahli lmurakabi jahliga murakabkaa mihaalkiisu waxa weeye iyadoo shaksi lagu yidhaah hal tajuusu salaatu bitayamumi cinda cadami ilma ma banaantay salaad in lagu tukado tayamum marka biyo la waayo oo fa yaquul u yidhah laa tajuusu hadduu yidhah laa adri waxay noqon lahayd jahli basiida laakiin markuu yidhah laa tajuusu horta meeshii dee ma garanayo masaladii ma hayo waa ka jaahil xukumkii waa ka jaahil waxaa kaluu ka jaahil yahay dee jahligiisaas waa kan isle waad garanaysaa oo macrifo iyo waxyaalo si si aan ahayn buu markaa uhaystaa kaasna waa jahligii murakabka wa sumiya jahlan murakaban baa lagu magacaabay lianna saaxibahu saaxiibkiisu yactaqidu wuxuu ictiqaadinayaa ashaya shaygii wayatasawaruhu uu suuraysanayaa calaa khilaafi maa kii si khilaafsan huwa shaygu caleyhi korkiisa uu ku sugan yaho fahadaa jahlun taasi waa jahli horta wayactaqidu wuxuu ictiqaadinayaa welibaa haddana annahu yactaqiduhu inuu wixii u garanayo ictiqaadka taas buu u wadaaye calaa maa kii korkii huwa isagu caleyhi isaga korkiisa uu ku sugan yaho si uu ahaa inuu u garanayana waa uhaysaayo dee san baaba ah oo sidan baa shaygu yahay buu leeyahay wahadaa jahlun aakhar jahli labaad weeye kaasna oo fa fiihi jahlaani jahliga murakabkaa laba jahli baa ku sugan jahlun bilmudraki wixii macnaa la fahmaya ama la haleelayo lagaba jaahil yahay ama wixii dee shanigiisa in la ogaado iyo wa jahlun biannahu jaahilun jahli uu ka jaahilayna wuxuu isu haysaa ruux macrifo leh ruuxu xaggaranaye inuu wixii ka jaahiliyay jahli uu kaba jaahil yahay labadaa jahli baa kuba sugan وأmا البصيd ففيهi cdم الإdراaك بالكuلية أmا ka baصيdka إdراag لaآn de si guudba aanu wax all wuxuu fahmsanya jirin isaga naftiisina waa arkaa waa kaa garanaya inaanu garanahayn taas ba oo jahliga baصيdkina waa ta marka jahliga mrakabka ka xun kaa kale وأmا الqayd الثالث qaydka saddexaad haddaan kitaabka inoogu ol ee uu kasoo naqlinayo cusaymiin ama ibnu cusaymiin hadalkiisa kitaabkiisuna alusul oo kale dee risaaladiisan yare usulka oo kale oo isagu taa uu kuba kordhiyey fahuwa liikhraaji lmacrifati wuxuu taasi u sugnaaday macrifadii saaritaankeedii hayriljaazimati ta iyadu jaazimada aan ahayn oo in marka lagu kordhiyo macrifatu lmacluumi macrifatan jaazimatan waa macrifo go-an maxaa la saarayaa macrifadii aan jaazimad ahayn oo ruuxu hadduu ku taradudsayo wixii shaki kaga jiro uu isleeyahy ama male ay jirto u isleeyaho saasuu u malaynayaa ma goynaye ixtimaal kaluu badnaynayaana waa jiraa de markaa macrifo dhan ma aha waa macrifo shaki baa meeshii iman ama dani baa iman waana tahay insha allahu tacaala tacriifkooda kitaabka shakiga iyo daniga iyo aan ugu iman doono haddii a la idhaha ma uu inooguma keeni doono haddaba macrifadaas buu saaraya fain tasaawa alamraani labadii amar waa labadan ixtimaal ee uu banaynayo hadday agtiisa ku siman yihiin fahuwa shakun waa shaki wain tarajaxa axaduhumaa haddii midkood raajax noqdo cala alaakhari ka kalena faraajixu jaanibka malaha ah ee uu isleeyahy malaha waa sidaa isagoo dhinacii kalena banaynaya danun dani weeye walmarjuuxu wahamun laakiin way inoo iman doonaan umuuraha tacriifkoodu matigay ku iman wasanadkuru dalika qariiba in sha allahu oo bal marka wuxuu leeyahy iyadoo macrifatan jaazimana macnahaasay inoo soo kordhinaysaayoo macrifadii taradud uu kuma sugnaa ama shaki ha noqoto ama dani ixtimaal soo gelayay ayaa meesha ka baxaysa oo dee taasna ma aha cilmi ma aha iyaduna weli ee waa dani bay noqon ama shaki bay noqon cilmi lama odhanayo cilmigii waxaa la odhanaya macrifada jaazimada ayaa la odhanaya wallah subxana wa tacala aclam